qaraxaas oo sida aad la socotaan laamaha amnigu maanta iyo maalmihii lasoo dhaafay waxay wadeen feejignaan iyo baaritaanno dheeri ah gaarigan sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari ma aragtay goobo kale u socday laakiin xarunta hadda halkan batrol stationka waxay ahayd goob lagu qariyey ama ma aragtay looga gambanayay laamaha amniga khasaaruhu ma badna waxaa ku dhaawacmay ku dhowaad shan qof oo dadkii ka agdhowaa goobta batrol stationka ahaa iyo dhimasho hadda waxaan haynaa laba qof inta la ogyahay waa dhici karaan dhaawaca dad ka mid ah inay dib ka geeriyoodaan laakiin dhimashada hadda halkan laga qaaday waxay gaaraysaa laba qof iyo shan qof oo dhaawac ah gaarigana sida ka muuqata wuxuu ahaa gaari baakin ku jiray oo halkan batrol stationka lagu xareeyey bacdama aad og tihiin eriyadan iyo goobaha meeshan waddooyinka soo gala oo dhan ay jagboontiyo ay ciidanku joogaan ay yihiin maalin ka hor halkan bay ahayd meeshii lagu dilay nin shabaab ka tirsan marka ciidanka runtii waxaan ku ammaanaynaa feejignaanta